جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alla idmaan idinkugu haynana waxaa ka mida dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay dowladda imaaraadka carabta oo ka mida dowladaha colaadda ka hurinaya dalka suudaan muruqmaaratada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey shaqola'aan baahsan oo soo wajahday kadib markii kooxda riddada ilihii dhaqaale ay ku wareejisay dad ajaaniba wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay waxgaradkii odayaasha dhaqanka beesha jareerweyne ee degta wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan qaybtii lixaad warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa arbaco sagaalka dulqacad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale iyo deegaanka danow oo ka wara tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay dowladda imaaraadka carabta oo ka mid a dowladaha colaadda ka horinaya dalka suudaan nuur cali warsame abowshayba ayaa warbixintan inoo haya dowladda dabalilifka suudaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay u jirtay cilaaqaadkii kala dhexeeyey nidaamka daaqoodka imaaraadka carabta kadib markii ay u jeedisay eedeymo la xiriira hurinta colaadda dalkeeda ka socota wasiirka gaashaandhigga suudaan ninka lagu magacaabo yaasiin ibraahim ayaa sheegay in shir deg deg ah oo yeesheen golaha ammaanka iyo difaaca dalkiisa lagu go'aamiyey in imaaraadka carabta loogu aqoonsado inuu yahay dal cadow ku ah suudaan lana jaro xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in la go'doomiyey in la soo celiyo safaaradda iyo sidoo kale qunsuliyadda guud ee suudaan ku lahayd dalka isutaga imaaraadka carabta taasoo ka dhigan in si rasmi oo u go'ay xiriirkii ka dhexeeyey labada dhinac wasiirka difaaca dowladda suudaan ayaa tilmaamay in suudaan ay xaq u leedahay inay si buuxda uga jawaabto gardarada imaaraadka si buu yiri ay u ilaaliso madax bannaanideeda midnimadeeda dhuleed iyo sidoo kale badbaadinta shacabkeeda waxa uu tilmaamay in markii dowladda imaaraadka carabtu ay xaqiiqsatay in la jebiyey wakiiladeeda gudaha oo uu ula jeedo r s f ayaa buudabaya sare u sii qaaday taageeradeedii militari ee ay siin jirtay maleeshiyaadka si toos ahna ay ugu deeqday hub casri ah kaasoo uu sheegay in dacmo sariic ay ku beegsadeen kaydadka shidaalka iyo gaaska ee magaalada dekedda ah ee boorta suudaan iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi xarumaha korontada iyo sidoo kale hoteello ku yaala magaaladaasi go-aanka cilaaqaadka looga jaray dowladda riddada imaaraadka carabta ee ka soo baxay dowladda uu hogaamiyo al burhaan ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada boorta suudaan ee dhacda xeebta badda cas ee suudaan ay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay martigelinaysay weeraro xiriir ah kuwaasoo ay fulinayeen diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ah laguna beegsaday saldhigga ciidanka cirka saldhigga badda xarumo shidaal dekedda xarun koronto iyo dhisme hotel mahadsanid abuushayba muruqmaalatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujinaya shaqola'aan baahsan oo soo wajahday kadib markii kooxda riddada ilihii dhaqaale ay ku wareejisay dad ajaaniba casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya waxaa sii xoogaysanaya cabashada ay muujinayaan gaar ahaan muruqmaalka ku nool magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa markan isku dayeysa in bulshada ka cunaqabatay soo dhan weliba iyadana murtad xasan gorgorta mashaariicda ugu muhiimsanaed wadanka uu gacanta u geliyey ajaanib ka kala yimaaday wadamo kala duwan waxaa saacadihii lasoo dhaafay si aada baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal dhalinyaro soomaaliyeed oo si aada uga cabanaya koox hurdada soomaaliya kadib markay xamili waayeen dulmiga cad ee kala kulmaan ajaanibta wadanka lasoo geliyey islamarkaana kuna wareejisay goobihii laga shaqaysan jiray meeshan wax shaqla-aan anagu haystaa waxa shaqo ku hayna ma laha misaartaas baan wataa shaqadee waa geedgooye maalin haataa ma helo waa jirta haa ragoo haala imaadan oo keeyaadka ah ayagaa shaqaala ka dhigan anigii halkan baan iska fidnay raab walbo waxaan ku qabano oo camal aan ka hayna ma laha magaaladii shaqla'aan bacanaa ku jirto waddankii cadinaba ay keeneen anigoo labaatan jir ee maanta laami aanaan fadhinaa isku wareegnaa wax camaloo ahayna ma lahan mar waa la helaa marna waa la waayanaa waddankiina ee cadinaba iskiiga shaqaysanayso waddamadooda markaa tagnana waa nala hijimaadaa waana waa m- habsiyaana la- habsiyaana la dhigaa waa la wadaa haddii guryihin wax lacuna malami oo loo biri aniga hadda guryihin wax malay karin mafaham gaariga cimaalkaana iska badnaa aniga isdeed beri wax maqaadin oo ayaa bannaa meel shaqla-aanaa ka jirta mafahantayde meelaa wax ka bilaabnaa loo anayni oo caadaa loo yaaban yahay ajaanib ajaanib oo dad- dad oo shasheeyina waddanka ee soo galeen mafaham oo dadkaas oo waddankeena si yarabaan ka yeeshinayo mafaham bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si joogta ah ula kulma dhibaatooyin kaga yimaada dhanka koox hurdada soomaaliya mahadsanid casam wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diinaya usoo gebagabaysay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha jareerweyne ee degta wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow iyadoo qayb ka ah dowlahad muddooyinkan ka socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada loona qabanayay hoggaanka qabaa'iladaha ayaa waxaa dhowaan dowro maalmo socotay loo qabtay nabadoonnada qabiilka jareerweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddadii ay dowladu socotay waxa ay nabadoonnadu ku qaateen casharro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen maamulka iyo duruus kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gabagabada dowlada ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoonnadii dowlada ka faa'iidaystay قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مية سمين جوابته waa maya ma sina mar walbo oo ayadda ilaahay ay kuu kordho cilmiyaa kuu kordho aqoona kuu kordho dhoorsanaan iyo alla kacabsiyaa kuu kordhaysa taa marka fadli dheeraadoo dee fursad aad dowlada ka hesheen weeye raggii walaalahee culammada ahaa ee macallimiinta idin ahaa ee wakhtigaa dheer idiin soo huray ee idinla sabrayna ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu dara idinkan insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmaynaa oo idinka rabnaa nuqabo dhallinyaro ahaad u badantihiin intiina marka waxaa laidinka rabaa waxa meeshan aad ka barateen inaad qaadaan oo qof walba marka ugu horreysa naftiisa uu ku dhaqma kadibna ehelkiisa uu gaarsiiye waandir cashiirataka alaqrabiin aqrabiinta kuwa kuugu dhow horta ehelkaada inaad ka bilowdo oo wixii ilaahay uu ku baray eed fahantay inaad gaarsiisa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ahaa suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ayaa isagana dowlada kelimad ka jeediyey dowro oo micnaha beryahaanbon socdayti nabadoonnada guud ee beelaha jareerweyne annaga haddii inu macnaa dadka muslimiinta macnaa may dooranay in kitaabkii ilaahay oo ka dhaqanno oo difaacno garab istaagno marka dowlaad oo macnaha oo maalma socdaayan iyo ikhtitaamshe maanta macnaha oo lanqabadii ee beelaha jareerweyne nabadoonnada guud lan beelaha jareerweyne oo anna macna suldaanka anan ay iyo dowrshoole sadeeri maanta marka dowrkayna way haddii ilaahay ogolaado dowradii marka hadda xiritaanshe iyo ikhtitaamshe ayaa taagangna ee marka adan- ee dowraadkan macnaa lanqabadooy macnaha oo macnaa nabadoonnada aad iyaan ka faraxsangna eedaason dhowaayana haddii aan ay macnaha ee suldaanka guud beelaha jareerweyne aada arrintaan ka faraxsanya aadaason dhoweeye qaar ka mid ah nabadoonnada ayaa iyagana dhankooda ka hadlay muddadii ay socotay dowlada iyo waxyaabihii ay ku barteen dowladaas waxaanu ku qaadanay duruus kala duwan oo ka mid ah kitaabu tawxiid waxaan kala qaadanay alwalaa walbara ayaan qaadanay culimmadayna aad noo fahansiisay inta muddada meesha aan ku jirnay waxaan kaloo qaadanay huwaani eh, fiqul cibaadaad baan qaadanay waxaan kaloo qaadanay xifdul amaanaati fi lislaam ayaan qaadanay aad noogu faahfaahiyey faahfaahin wanaagsan nagu bixiyey waxaa kale macallimiintaynana siiyeen kitaabul iimaan waxyaatuddiin ayaana siiyeen taasna aada ugu yaaqnay ina annaga meesha maanta meelan aan ka bano annagoo qalbigayno sidii maalinta intii una ka sagalayna aan ahayna si kudubinya alxamdulilah ilaahay annagan allah noo dhigo aladiina yastamicuuna alqawl fayatabicuuna axsanah marxaban biduyuuf marxaban bilkiraam daaba fiina alliqaa xalla fiina alhanaa annaga haddii ayna jareer weyne si guud waa ina maanta siraacan dareere xaq iyo baadilkii aan dhexeeye inaan diyaar garowno ilmahayna waa ina aan dirno inaad diintan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadaya la hoggaamiyo marka ikhwa kitaabkan iyo diintan iyo jihaadkan iyo istishaadkan ka badbaadni marka beeshi maylena dhalinyartii madaaristi halanfuro haweenka ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadeeda kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya hadiyadahan oo isugu jiray agabyada noocyadooda kala duwan ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada kamsuuma waxay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada jubbada hoose munaasabadii ay ku wareejinayeen hadayaadka oo ka dhacday degmada kamsuuma waxaa kasoo qaybgalay maamulka islaamiga ah ee kamsuuma culimo iyo waxgarad qaar ka mid a haweenkii hadiyadaha wareejiyey oo goobta ka hadlay ayaa xusey waxyaabaha ay soo bandhigeen iyagoona mujaahidiinta ku dhiirigeliyey in mar weliba ay garabkooda taagnaan doonaan bismillaah annagoo ah gabdhaha muslimaadka ku dhaqan degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan halkan ka sheegaynaa walaalaheena mujaahidiinta hadiyada aan ugu talagalne ee furumaha dagaalka ku jiro saddex boqol oo saddexle ah oo caagaha tollinka ah toddoba iyo toban looroo buskud ah toddoba kartoon oo timir ah walaalaheena mujaahidiinta ku jilba xiran furumaha dagaalka ayaan ugu talagalne ma noqon doonto mid ugu dambeysay mid ugu horeysay insha allah mar walbana waan rajaynaynaa inaan wax ka badan aan soo dhiibno walaalaheena mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra oo sugnaada walaalaha mujaahidiinta qaar allah siiyo meel kasta ay joogaan waa usoo ducaynaynaa haddaa beeraha joogno haddaa dugsiga ku jirno haddaa jidka aan socno waa u ducaynaynaa inaa gaalada ilaahay geb aan siiyo mujaahidiin ilaahay kor aan ku yeela aan u ducaynaynaa walaalaha mujaahidiinta khair allah siiyo walaalaheeni mujaahidiinta waxaan leenahay sugnaada ee dhowr adeega cadowgiina la soo wartama teeda kalena waxaan leenahay midii ugu horreysay ma ahan insha allah midda uga dambeysana ma noqoni doonto oo wax ka badan ayaan rajaynaynaa inaan hee ugu tiragalno walaalaheeni mujaahidiinta ah waxaan idin leeyahay sabra oo sugnaada cadowgiina allaha jibiyo cagta ka hoosteed allaha geliyo har iyo habeen waa idin garab taagannahay maal iyo nafba ayaan idinku garab taagannahay meel walboon joognona waan duceyneynaa haddaan soconno haddaan dugsi ku jirno haddaan beeraha joogno meel walboon soconno waan idin duceyneynaa sidoo kale waxaa dhankooda si weyn u bogaadiyey kaalinta haweenka muslimaadka ah ee degmada kamsuuma iyo juhuudda ay bixinayaan odayaasha dhaqanka magaaladaasi waxaan joognaa muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose waxaan kasoo qaybgalna haddaan dhaqankeena ee munaasabad xaflada lagu wareejinaya agab ee ugu talagaleen gabdhaha muslimaadka degan muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose qalabkaasoo ah hadduu ahaan lahay caaga dahaaran oo dhowr saddex boqoloo gaarayo hadduu ahaan lahay buski toddoba iyo toban kiish gaarayo timir toddoba kaartoon iyo agab kale inta aanan kusoo koobi karin insha allahu tacaala munaasabadaasaan kasoo qayb galnay wax maanta bilaabanaya maa gabdhaha waa u mahad celinaya muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose wax maanta iyo shalay bilaabanaya maa wax weligood ay soo wadeen waay wax maanta kuegna maa wayna sii wadi doonaan insha allahu tacala waxaynu ugu talagaleen walaalooda mujaahidiinta safka hore jooga inay la qaybsadaan insha allahu tacaala nabadoon nuur cabdi culuw waxaan ka soo hadlaya gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamasuuma annagoo ah odayaashii dhaqanka degmada kamasuuma gabdhihii muslimaadka ahaay ee degmada kamasuuma iyo nawaaxigeeda degnaay mujaahidiinta ayay maanta waxay igu keeneen waa ku faraxsannahay gabdhahaas muslimaadka ah oo macnaha juhdiga dheer iyo dadaalka dheer bixiyey annagana waa u hambalyaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajar ee xasanaad midaan la soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada jubbada hoose ayaa dhowr jeer hadaayaad qaali ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira jiidda hore ee wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan qaybtii lixaad warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
imaadat aladaa can adariiq waa mid ka mid ah arrimaha lagu tilmaamo inay u hooseeyaan iimaanka shareecaduna ay ku ammaantay muslimiinta لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على مركان كهل لأنه ولاية إسلامية باي boholada waaweyn ee jeexan iyo dooxooyinka biyomareennada ee durdurya nimcada alleh ee roobka waxay wilaayadan u yihiin astaan ay in badan kaga soocan tahay gobollada kale balse mararka qaar dhulka biimareennada ah ayaa caqabad ku noqda masaafurka isaga kala goosha degmooyinka wilaayada iyo meelaha ka baxsan waxay ahayd caqabad saamaynteeda la wada arkay sidaa darteed iyada oo allah kaashanaysa ayay wilaayada islaamiga ee baay u istaagtay wax ka qabashada arrinkan iyo sidii loo xallin lahaa caqabaddaasi tanina waa sheeko kale oo aan idinkaga soo tabinayo mid ka mid a boholada iyo dooxooyinka wilaayada islaamiga ee baay ee caanka ah horaantii bishan dulqaacda sannadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijri ayaan ka dhaqaaqay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ujeedka socdaalkeyga wuxuu ahaa deegaanka yaaqbaraawe oo ah deegaan istaraatiiji oo sannadihii lasoo dhaafay samaynayey kobac aad u weyn kadib dadaallo midho dhalay oo ay samaysay wilaayada dhulka waa mid aamin ah dhanka kalena barwaaqo sooran oo ay ku hoobatay raxmadda roobka inta aan ku soconay jidka isku xidha magaalooyinka buulafula iyo aqbaraawe waxay indhaheennu qabanayeen dhir cagaaran oo qurux badan iyo goobaha biyo fariisimada ah kaasoo qofka musaafirka xilligan ka yaraynaysa dhibaatada safarka maadaama indhuhu ay doogsanayaan biyuhuna ay durdur yihiin deegaanka iyo aqbaraawe waa deegaan baaxad leh wuxuuna caan ku yahay boholo waaweyn oo biyaha u kala gudbiya deegaano iyo gobollo kale oo ka tirsan waddanka balse mararka qaar waxaa dhacda in goobaha biyomareennada ah ay caqabad ku noqdaan gaadiidka ay raacaan dadka musaafiriinta ah maamulka islaamiga wilaayada baay ayaana u istaagay sidii loo xalin lahaa arrinkaasi dadka safrayana ay si xorriyad leh uga socdaali karaan goortii ay doonaan muddo haatan laga jooga laba bilood ka hor inta aan la gudagelin wakhti roobaadka guga waxaa halkan ka bilowday dhismaha buundo muhiim ah oo ay dhismaheeda iska kaashadeen maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo maktabka maaliyadda xarakada shabaab almujaahidiin waxaana dadaalo iyo shaqo muddo socotay kadib lagu guulaystay in la dhammaystiro dhismaha buundadan oo si qurux badan loo dhisay tani ayaa meesha ka saartay caqabado badan oo ay gaadiidku la kulmi jireen waxaana dadka deegaanka iyo daroowlada gaadiidka kaxeeya oo aan xog wareysana ay noo sheegeen in dhowr jeer gaadiid badan uu ku qarqoomay biyaha ay wadday booshan mararka qaarna gaadiidku uu in muddo ah ku xayirnaan jiray balse allaah mahadi waxaas oo dhammi waa laga soo gudbay maadaama nabadgelyada bulshada muslimka ah iyo ka dulqaadidda dhibaatada ay tahay howl laga rabo maamulka islaamiga ayay maamulayaasha wilaayadan u istaageen inay gutaan waajibkooda halkan aan taaganaha ayaana ka markhaati ah dadaalkaasi miro dhalay
فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها waxaa la jooga markaan suldaan aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabare suldaane bal marka hore halka aad taagannahay iyo bahosha aan dhex joogno tafaasiil naga sii bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayh wasalam bahoshii waxaan taagannahay yaaq baraabo oo biyaha biyay wadaa hadda maasha allah berigii hore waxay ahaan jirtay meel aad baabuurta ugu rafaado dhibaato badana loogu qabay bal dhibaatada baabuurta ay mari jireen suldaan inooga waran dhibaatada ay mari jireen niyow dhibaato la sheegi kara ma aha baabuurta xilligan oo kale inta dhex fadhiistaana biyo dul mari jiray macnaha baabuurta markay maraan way la go'a jirtay biyahana waa soo dhow yihiin hadda haddii nusumitir hoos loo qodo biyaha caadiga iska imaanaya marka baabuurka haddii shaagiisa uu wareegaba laba jeer uu ku noqdo biyuhu gaari jiray kama bixi jirin alxamdulilah hadda maanta waxaa la dhisay buundo caalami ah si wanaagsana loo dhisay baawur kastoo mara maanta runrimoor hadduu yahay iyo haddii baawur yara yahay iyo haddii baawur nooc kasta uu yahay maanta si fudud ku maraya maasha allah bacdallaahi walaayada islaamka ayaa samaysay xarakatu shabaab mujaahidiin aad iyo aad ayaa macnaha ay wax weyn ugu qabatay yaaq baraawo gaar ahaan walaayada baay waxay qabatay arrin aan loobi karin waxay noo samaysay buundo caalami ah buundadaas hadda maanta u jeedaan insha allahu biyaha maraaya iyo baawartaadi doonana waa iska gaariga macnaha iska sii maraya iska sii maraya hadda mootaa maraysa waa tanba mootaa maraysa oo iska baxaysa waa soo noqonaya baawartaa maraya marka insha allahu waxay noqotay meel maasha allah walaayada khayr allah sii waa dadaal badan bay samaysay intii aan ku sugnaa deegaanka yaaqbaraawe dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah sheekh nuur oo ah guddoomiyaha gaadiidka degmada dinsoor wuxuu iiga warbixiyey maraaxishii horey loo soo maray iyo qaabka uu ahaa xilliga gaadiidka ay isticmaalayaan bohoshaan bismillaah sheekh nuur xaaji gaaljeelowe gudoomiyaha gaadiidka degmada diinsor alxamdulilah ilaahay oswoonka mahadasna mahadka dambe walaayada baay oswoonka mahadasna buundaday inta ka hor baabuurta saxaarida ka gudub galtay maadaama aa guddoomiye gaadiidka aad tahay dhibaatada baabuurta gudbi jiray nooga waran bal baabuurta si xun anta sila aan ka gudbid karaan anta dhowr biaga oo ka gudboomayaan baabuuro badan oo ka gadiimadaan maalin amba midna saa gale meedaalka oo gadiimadi ku kale saa dhinasa marayre doosana dhinaakaas oo ka gadiimadi ida alxamdulilah haanka buundadii maasha allah oo nuunaga marka ay roobka markii da'an dhibaatada la qabi jiray ka waran roobka zaa'id oo dhibaataan qabnay baabuurta ma gudubkan haanka maasha allah baabuurta si wanaagsan oo ka gudubaysta dhigjoojin oo kale agto macnaha meel loonku shubkada shiida loonku shubkada saasana ka gudub karaan saxareer ay silaca ka gudub karaan ahaanba roobka weynana shiidobi arridii wali una ku shubnana naqaadkadi haanka alxamdulilah mid ka mid a waxgaradka deegaanka yaaq baraawe oo aan kula kulmay isla deegaanka ayaa iiga waramay dhacdooyin uu goobjoog u ahaa oo ka dhacay bohosha deegaanka yaaq baraawe iyo sida uu xaalku ahaan jiray marka xilligan oo kale la gaalo ee wakhti roobaadka buundada horta culeyso badan iyo rafaad badanoo baabuurka maraay kale lan shaksi ay laba baawur kaantaray uslihi lamaadin isdhin gadiimadan xamaalana loo waayay muddo ilaa iyo toban bir aanta dhifana ilaahayna tusi magaalada baabuurta dhooblen hornumeen xamaali baa rar badan far badan saarnumeen bagaash badan saarnumeen khasaaro sanfaad jacdid baabuurta roob markay kooyaan ilaa ibil ama toban shan bir labaatan bir ay banaanka rugi kareen han itixaam iyo rafaad lihi itixaam iyo rafaad laga bar kari marka dadku maxay dareemi jireen xilligaas culeese daran kare dad marta agi idi guri unungheyshna rafaad ka sow nimankii walaayadiina geeduwaa suga buusa roobkan koyna geeduwaana sa qaadan dhib iyo culees badan oo laga mari marka roobka uu doo markii baabuurta istaagi jireen markii roob u wada baabuurta banaanka ilaa iyo bohoshay isaga engegta xamaali geedow saga saar oo rafaadka waa banaanka turun hay kare meeqa camal ay qaadan jirtay toban isha casha labaatan casha antaad dadka waxa marna ma jaran meeshiisa aan roorsalma rorina ma jaran marka anta usuna ka godoonsanuhen haanka alxamdulilah buundadii la dhisi ilaa iyo taqriiban buundaday mee bilaawatay shabcaan hor laba iyo tobanka ee bilaawatay ilaa isoon dhowr iyo tobankasna shaqa ka dareertay allaahu akbar hitay juhdayka libeesi meeso mee nuunaqatiyaa lan ciriir ka jari waasa ilahay saabiisaanunaqatiyaa lacag qarashaadna mee gashay anta markii taqriiban anka yarta ilaa iyo lixdan ilaa iyo konton iyo ilaa iyo toddobaatan aan qarash gashay alxamdulilah degmada tiitanaw ilaa iyo boosh tiitanaw si
haddaba muhiimad intee leeg ayaa u tahay bulshada ku dhaqan deegaanka yaaqbaraawe iyo deegaanada kale ee wilayaadka islaamiga dhisidda buundadan cusub ee laga dhisay bohosha deegaankan ilaahiniyo khayrkaaga allah badiye dhismahan buundadan waxay noo tahay arrin aad iyo aad u weyn sababtoo ah magaaladii horumarkeedaa ku jira ummaddii socodkeedaa ku jira kala socodkeedaa ku jira magaaladii haddii aad u baahato arbi iyo dhulkan go'dana iska ahaan jirtay maanta waa la mari karaa nin kasta oo soomaaliya waa iska mari karaa magaal ahaan iyo annaga deegaan ahaanna waxay noogu fadhidaa arrin muhiima oo boqol kiiba boqola maasha allah arrin aan la iloobi karin waay walaada waxay noo qabatay bacdallaahi aad iyo aad baan ugu rayasana maasha allah maasha allah aada u faraxsantihiin aad iyo aad aad u faraxsanahay aad u faraxsanahay waa maasha gartay allah biyaha iyo hadda biyahan oo kale sudaane meesha ay ka imaadaan ilaa iyo meesha ay sii tagaan nooga waran biyaha waxay ka imaadaan ilaa iyo zoona baydha bay ka yimaadaan biyo meel dheer ka soo socda waay waxay tagayaan ilaa iyo meesha la yidhaahdo caasho la yidhaahdo oo shabeellada hoose ku taal yay ku darsamaan si fiican ilaa intaas oo socda ilaa intaasay socdaan xelooyinkii waaweynaa sida ee, xeridii caasho la dhihi jiray tii kale oo boholwaashi la dhihi jiray biyaha gala biyahan waay inta badan marka xil roobaadka ay imaadaan xeel roobeedka imaadaan
waa hagaag ee, nabadoone bal ka waran ee, hadda ee, gaadiidka iyo qaabka ay u isticmaalayaan ee, buundadan wilaayada islaamiga baa ee dhistay
oo u jeedaan gaarigan marka hore baabuurta markay meesha maraan gurmad iyo waxbay u baahan jireen maantana gurmad la'aan iyo bilaa dhib la'aan ay mari hayaan waad u jeedaan biyaha dhex gaariya inuu maraayo culeys iyo waxna aanan dareemaynin kulley waad u jeedaan sidii loo dhisay dhismihii wanaaggeedii iyo waxeed wakaa hadda kulley xilli hore waxaa jirta gurmud iyo rafaad iyo inta la raadsado ayay ahaan jirtay maanta laba laba qofaas ka saar wakaas gaarigood la gudbahayaan annagana intaan taagannahay wax culeesa ma laha meesha ugu fiicnaadaan joognaa failaahi alxamdu dad iyo magaaladan la soo bixi warkaalii baabuurka la riixaay calaacala dhici jiri maanta laba qof oo kuwa ma baabuurtooda la wareegayaan iska keligood iskala gudbayaan marka hadda nimcadaas ilaahay noo-
markan waxaa dhinacayga taagan suldaan aadan dayrow suldaane bal inaga waran qaabkii marka hore ee gaadiidkanan aragna ee gudbaya qaabkay u gudbi jireen ka hor inta aan buundadaa la dhisin berigii hore meeshaan horta waxay ahaan jirtay meel aad u dhib badan baabuurta markay kaga gudbayso ee, waxaa lagu gudbin jiray dhaqaale adag xilliyada qaar waxaa gudbin jiray cagafaa gudbin jirtay xilliyada qaarna dad xamaaliyaasha magaalada oo dhan inta la keenaa la riixi jiray oo la qodi jiray marka alxamdulilah maanta waa ujeedaa baabuurkaas hadda intuu nagu maray waana soo socdaa warkaas laba qofaa ku jirta ninkii wada iyo nin, nin kalaa wada bas maasha allah baabuurka waa iska marayaa waana sii maraysaa ilaa xamdigiisa waaye walaayada gobolka maasha allah waxay noo samaysay arrin aad iyo aad u qiimo badan waana u ducaynaynaa insha allah walaayada ilaahay khayr hasiyaan leenahay رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني wilayaadka islaamiga ah macnahooda waxaa laga dheehan karaa tawalinta maamulka muslimiinta iyada oo lagala shaqaynayo wanaagga horumarrada aan ka hor imaanin shareecada allahna lagu hoggaamiyo maadaama kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga ay yihiin waxaa dadka lagu maamulayo kuwaas oo qofka u horseeda hodantinimo iyo horumar adduun iyo hidaayaha halka uu allaah raalliga ka yahay yacnii shareecada islaamka waa nidaam dowladeed oo bulshada ku haga dhabaha toosan horumarradoodan aan ka hor imaanaynin wuxuu bulaaliyaa mucaamalaadka iyo ganacsiga wuxuuna kor u qaadaa macnawiyaadka dadka muslimiinta halka uu barayo hadyiga saxda ah ee lagu helo raalli ahaanshaha alle bulshada ku nool wilaayadan baay waxay ka mid yihiin nisbo ka mid ah muslimiinta caalamka kuwaas oo ku hoyda kuna waabariista iyada oo xukunka shareecada uu yahay midka ay hosarsanayaan waa nimco ku abtirsata jiilkii ugu horreeyey ee ummadda moxamediyada taasoo horumarisay bashariyada khayrka dadka fartay kulana macaamishay sidoo kalena sare yeeshay islaamka quwaddiisana tustay caalamka nasiibkeennow maxaa isaga ekaansho badan noloshii la ammaana ee cisiga ku dhisneed ee islaamka uu ku sugnaa qarniyadii ugu horreeyey hijriga iyo xaaladda bulshada wilaayaadka ku dhaqan dhegaystayaal intaasa inoo joogto xalqadii lixaad taxanaha aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada
الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنية ها هنا يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا
aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu